bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hiraabfayla dhegaystayaal qodobada wararka warsan hiraabtunsin haytonami baan ka weynaa dowladda soomaaliya ee dalka sheena haytay qalabka laga xaqiijiyi karo cudurka covid nneteen qaraxiya lala feersaday qaar ku mid a kaamirooyinka ka hirin jiidka magaalada caasimadda ee muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya miba usula kulmay dhigshay etoobiya doctor abiy axmed madi ra-iisul wasaaraha io wafdi hogaamiyo shalay deeray magaalada adisababa ciidamo cusub yo tababar lahanka gebagabay magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland wadahadalan dareera wasiirada dowladda federaalk ee dhawaan ku qayb galay shirki garowe iyo madaxda maamul goboleedyada puntland baarlamaanka jubbaland miba bilaabmay kulamo ku dhan eh dowladda dhexe ee soomaaliya wararka banaankan walibaanka weyna coronavirus oo ah ku bilowday china miba uuse dhibaato badan ka haayee maraykanka iyo weliba wadamada yuruba fiifana toban milyan oo dollar yaanka daaqdi walku qubdowka meelo halista ee ku jara cudurka coronavirus
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
tumiyo sagaalka bili saddexaad maarso sanadii labada kun iyo labaatanka hiraab kamiise waa ka dhowaada warkii oo faahfaahsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya iyo mibaha saartay warbixin cusub oo ka saabsan cudurka coronavirus kudib haddii xaqiijida kiiska bukaanka qaba xanuunka covid nneteen wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada miba ummadda soomaaliyeed la dareer siyaase anteen jarna kiis kale oo la haki oo la shaaci ama la xaqiiji kiiska la xaqiiji miba wadanka uu sahagalaya la kaari qoraal maybana wasaaradii ka dadaalahayd antilaku horseeda faafowka xanuunka ee guda wadanka qoraalka may kale laka sheegay wasaaradda mayba ay dabaroogtay dhammaan raadadkii diyaarado la saarnaay qofkii la xaqiijiyay intii usa qabi cudurka covid nneteen dowladda maybayaan qoodaytay shan milyan oo dollar oo maraykanka ee guud ahaan dalka si la xakamay faafowka cudurka wasaaradda mayba fartay lambarka gurmudka caafimaadka degdega ee afar boqol afartan iyo sagaal qofkii baahada macluumaad ama tale la hariirta cudurka covid nneteen ama is isku shaki weeraya la kaari qoraalka afar boqol afartan iyo sagaal mayba garoonka aadan cabdulla ee magaalada muqdisho laga diyaariyey xarunta karantiilka dadka lanku shaki cudurka qaraxiya laa ku waramaha intila la fiirsaday kaamirooyinka ka hirin qaar ku mid eh jididka magaalada caasimadda ee muqdisho magaalada muqdisho miba si weyn lanku dheegay qaraxyahaana si oo la sheegay intilaka burburi qaar ku mid a kaamirooyinka heedo amniga soomaaliya iyo ka hiran jidka makaal mukarama ee magaalada muqdisho marshaleedii ee dadka muqdisho xilliga salaadii subax maybayo dheegana jug culus taasi oo la sheegay intee ilaa iyo shan qarax laka burburi kaamirooyinka kahiran laku bilaabo isgoyska dabka iyo weli bahan kara dhow qaraxyada kureed maybaa la dheegay rasaas la sheegay intii ridaayin ciidamada ammaanka soomaaliya ee kusugan qaybo ku mid ah jididka makaal mukarama maybana weli lan sheegnay khasaaraga ha ku deeri qaraxyadaas iyo weliba rasaasta dadka shacabka dadka hiraabtunseeda jidka makaal mukarama warbaahinta warsan mabaan sheegana intii hiraabtii hore ee goobo la qarxi baalooyinka kaamirooyinka ee jidka makaal mukarama lahadhoobay ciidamo badan haanisay oo muddo hiri inisdareerowka dadka iyo baabuurta walow markii dambe la furi markii lamaad oo kaamirooyinka heedo amniga iyo kiiran jidka makaal mukarama qarax lala fiirsado maybana haytay soddonkii bili janaayo ee sanadku madi la qarxi oo laamo amniga soomaaliya iyo aan ku hadalna qaraxyada laka burbur yahay kaamirooyinka ka hiran jididka magaalada caasimadda ee muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo miba shalay isu booqasa ka seeday dalka etoobiya mibana kulula qaaday ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed lamada ra-iisul wasaare iyo miba isku xog waraysadeen xaaladda lamada dal maybaanan taasay kudibyo kuwada hadleen qodobiyo kumid tahay kobciyowka dhaqaalaga horumaryowka caafimaadka walbarashada iyo ammaanka guud ee gobolka gaarhana siday lamada dali oon isku kaalada lahayn la dagaalanka al-shabaaba mas-uuliyiinta yimibaas la hadal qaadana xaaladda caabuqo corona iyo weliba sida lamada dal si wada jira iyo oon kuwada kaalada lahayn iyo oona la fiiriyo dhiniyada laku kaalada kor iyo weliba anti laku horseeda anti faafa cudurka corona kulanka miba kudhiya xafiiska ra-iisul wasaaraha mibana qayb ku ahay wasiiro ku tirsan soomaaliya iyo weliba dowladda etoobiya safarka kheyr ay ahay ko degdeg ah oo hore inanin sheegna maybana wararka qaar sheegaan amtiusa ka saabsanay arrimuhu kumida in sidii lanxali lahay etoobiya oo ku dhirafti markii soomaaliya la safati masar arrimo webiga nail mayba shalay magaalada kismaayo tababar lahanka gebagabeeyey dufcaddii afaraad oo ku mid nagadaasa ciidamada beleeska dowlad goboleedka jubbaland aanaseo muddo sagaal bilood ee tababar la siiyay ciidamadan oo shalay jididka halbowlon ee magaalada kismaayo dhoolatusa kasuubi mee qayb kunida doonaan howlgallada iyo wadda dowlad goboleedka jubbaland aanase oo lafadow intii al-shabaab lagu saara deegaanadiyo haysadan gaashaanla sare maxamed naasir guuleed oo anka dambeyntii xafiisshay uuse kala hadlay warbaahinta dowlad goboleedka jubbaland iyo mibaa sharaxay noocyada tababarka la see ciidanka iyo weliba walyaabo iyo qobda doonaan uuse oona sheegay intii ciidamadan sababto tababarka la-aanka gebagabeeye tantiiyo ku qayb qaadan howlgallada dhowaan uuse ka dhawaaqay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe sacdoog ilaha dhaafi mayba wadahadalo xasaasi ee magaalada garowe ee xarunte gobolka nugaal ka dhamaray xubno gola wasiirada soomaaliya ee dhuwan meelasayseedi waana ku qayb galay shirki garowe iyo madaxda sare ee dowlad goboleedka puntland wadahadalladan oo qeyb ku yihiin walgorod ku tirsan puntland mayba aan ka dambeyntii xubno golaha wasiirada soomaaliya iyo ha ku horjeedsanado qodobo ku mid eh war murtiyeedka ilaha ku saaraya shirki wadataliga ee wadatashigaha ee puntland oo aan ku qayb galan garowe mibana wadahadallada ku dareerigadooha ku bahay warar shal duwan wasiirka wasaaradda arrimo dibadda ee xukuumadda soomaaliya axmed ciise cawad iyo hordhacaga xubno gala wasiirada soomaaliya mayba usa laku helow sheegaan anti kulanka lamada dhin usa dheli aragti shalduwanaansho oo ka saabsan madaxda puntland iyo weliba gola wasiirada soomaaliya warla xaqiijin maba sheegaan inti saacdooha dareer lamada dhin iyo hasaare doona war murtiyeed wada jira kaasi oo ka sheegaan inti usa jara aanise dhawaadow lamada dhin iyo-oona golo wasiiradii wakiilku ig madaxda dowladda soomaaliya xubno golo wasiirada ee ku dareera dowladda federaalk oo uuse horkaha wasiirka arrimo dibadda soomaaliya iyo tan iyo madilaha gebagabeeye shirki garow mayba weeladaaana kulama shaladuwan ayoo ku ka hadlaya qodobada iyo salusinyin war murtiyeedka ha kubahay shirki garowe ee dhowaan lahasaari surunka warkaasi wuxuu ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo viruska ku bilaawday china iyo mayba la sheegaha intiisa ka faafahay maraykanka iyo weliba wadamada reer yuruba wadamada kuuriyada koonfureed shiinaga iyo zangabuur iyo kumidda wadamada qaaradda eshiya ee wajahahay dhibaatooyin oo cudurka corona kaasi oo hatan nagdi ko dalalkaasi dhibaato sheenahay shiinaha oo cudurkaasi madi horha ku bilaawday iyo maybaa shalay waa geeko oo khamiiste lahan ku sheegnay qof cusub oo cudurkaas haridi markii inku horeyti tan iyo bili janaayo ee sanadkun oo arrintaasay dhiiday cudurka coronavirus iyo hatamaybaa dhibaato badan ka haaye waddamada reer yurub iyo maraykanka laakiin madilan fiire tirada dad horle iyo la iildoran guutaanba qaaradda eshiya oo ku dhikanta inti weli lanku guulaysana xakameeyo shay sida laka sheegay xoog iyo shaacida jaamacadda john kipmon ee dalka maraykanka cudurkaasi guutan caalamka mibaa use ka dhiyay lama kun waa dadsiyad kun ka badan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo sheegahay tanti boqolkiiba siyeetun dadka cudurkun haridii wadamada yurub iyo qeybo badan oo ku tirsan qaaradda eshiya ay ku sugan yihiin fiifana mayba toban milyan oo doolarnka deeqday walku qubadowka cudurka halista badan ee coronavirus oo adduunyada oo dhan lugka marahay madaxweynaha xiriirka banooniga lugta ee fifa yimiba uuse ku hadlay saameynta badan ee laku dhexlay caabuqo coronavirus oo deeri boqol iyo toddobaatan dal oo adduunyada ah lankamaduyniga ku aabanoniga lugta ee xiriirka yamaba sheega intii fifa madaxdii kulan iyo kuwada qaadan dhiniga online-ka iyo ku hadleen xaaladda laku dhaxli covid nineteen madaxweynaga fifa yamiba uuse dalbaday inti laku galansi bulshada shaldun ee kanool dalalka deeri coronavirus oo sabangnayda dhimashada kumanaan qof kumanaan bukaanjiifana in dadkanana iyo oo laku shakiisanyi meelo laka karantiili mayba uuse nasiib daro ka tilmaamay intii caabuqu uuse deera dalal shalduun islamarkaasayna uuse surunyi walyaabuga isdhexgalka bulshada sada ciyaaroogi oo la surunyi iyo weliba sabab la hariira faafowka cudurka corona fifa mayba ku damqadaasaya laka eri qoraal uuse hasaari madawynaga dhiba dhibanayaasha covid nineteen maybana tumu milyan oo dollar ka shibnay sanduuqa kaalmo aruurinta hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay in qaabilsan w h o maba rajeeyane intii laku guulaysad haafjarowka corona ayaa ihi madawynaga xiriirka viva coronavirus mayba usabab agneeda intii la surunjiyey safarada dadka horyaalada koobabka caalamiga maybaan use shako ka dha abuuray bulshada maadaama si fudud lanqaadow boqol iyo toddobaatan dal yo deeri caabuqu maybanu isu surunjiyey duulimaadyadii maalinlahay walbarashada ciyaaro iyo weliba meelo bulshada niska kuweesa warkii akhyaarey warsan kula dareertan hiraabtun khamiiste surunkunwa ka dhonyi